deegaanka cabdalla biroole waa mid ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waa deegaan ay ku nool yihiin dad u badan oo noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha iyo weliba dhaqashada xoolaha deegaanka cabdalla biroole waxaa laga hirgeliyey xarunta horumarinta haweenka oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan haweenka ku dhaqan deegaankaasi xarunta horumarinta haweenka ee deegaanka cabdalla biroole ayaa noqon doonto xarun u gaara haweenka ku dhaqan deegaankaasi waxa ay noqon doontaa xarun ay kaga shiri doonaan arrimahooda waxay noqon doontaa xarun lagu soo saari doono haween bartay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta gaar ahaan kuwa haweenka u gaarka ee loo yaqaano cilaansaarka iyo sidoo kaleeto dharkarinta haddaba guddoomiyaha deegaanka cabdalla biroole mudane mukhtaar ayaa waxa uu soo dhoweeyey hirgelinta xarunta isagoona sheegay in baahi badan loo qabay hirgelinta xaruntaasi runtii waa tilaabo xag alla ka suurta gasho ilaahay noo suurtageliyey waktigeedina ku imaatay waxay ka marqaati furaysaa waktiyaha ugu quruxda badan biroole wakti ka mid a inaan maanta joogno meeshan aan joognaba wakti badan iyo waxaa soo galay fikir fara badan oo ay gelisay dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiinteeda kala duwan oo ay ugu horeyso wasaaradda haweenka oo runtii wakti naf iyo maal intaba u bixisay in heerkan gabagabada maanta aan soo gaarno waxaan u hambalyanaynaa wasaaradda waxaan rajaynaynaa insha allah annagan inaan noqon doono kafaa'iidaystayaasha ka faa'iidaysan doono waa meel wakti badan maqneed oo aada muhiim u ah waxaan kaloo haddaan nahay reer biroole aan fursad u helnay xaruntii ugu horreysay urur haweeney ka baxsan biroole ee ka baxsan kismaayo dowlad goboleedka jubbaland intay hayso annagaa ugu horreynaa xarun loo dhiso oo ka baxsan kismaayo gudaheeda